Maleeshiyaadka macwiisleyda oo ay saameysay dowladda federaalk ayaa dhibaatooyin kala duwan ka geysta meelaha kooban ay joogaan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud ay dowladda federaalk u adeegsanaysa maleeshiyaadka macwiisleyda ka afduubatay nin shacab ah ninka afduubka ay u geysteen ayaa lagu magacaabi jiray Cali Geelle kaasoo ka mid ahaa dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobolka Galgaduud odayaal ku shiray magaalada Muqdisho ayaa si adag kaga soo horjeestay afduubka ay dowladda federaalk u geysatay ninka shacabka ah oo ay ku sheegeen inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona dowladda federaalk ku eedeeyey in qabaa'ilka degan deegaanada gobolka Galgaduud ay colaad ka dhex hurinayso waa kuwan iyagoo shirkooda jaraa'id ugu waramay warfidiyeenka waxaa la soo afduubay oo nimanka macawisley ah oo ay dowladdu dhistay oo dowladdu og tahay ay soo afduubeen nin ay yaqaanaan oo deegaankaas degan oo nin muctarifa ah oo la yidhaha caligeeli waxay keeneen degmada ceeldheer waxaan ka digaynaa haddii aan nahay odayaasha dhaqanka falalka noocaasa oo ay samaynayaan askarta ay qoratay dowladda oo magaca macawisley u bixisay waxaana soo gaartay labada degmo ceeldheer iyo galeeriir meel u dhexayso in ka dhacay afduub ou ka dhacay xalay isduubkaasna inta adayaarta meeshaan joogtaa raalli ka maahan magac beena dadka soo qabtay iyo ninka yidhi kaale waa ninkaane wallaahi waa iga aqoon og yihiin wax uu yahay waa iga aqoon og yihiin fidno hurudda waxaa kiciya midna caradu ku dhacda ayaa kiciya wuxuu yidhi nabi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi fidno hurudda ninka kiciya nacradu ha ku dhacdo walaalayaalow nama deeqdo magac been ah oo nin dalhu nin dalle ku dilo culimada siyaasiyiinta iyo aqoon-yahaano ayaa horey dowladda federaalk ugu digay sameynta maleeshiyaadka macwiisleyda taasoo hadda soo ifbaxday xaqiiqdooda